kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara waannu ku eegayno kulan ku saabsanaa dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha oo lagu qabtay magaalada caabudwaaq kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda raado oo howlo badan ka qabatay magaalada caabudwaaq ayaa ku saabsanaa sidii gabdhaha dhallinyarada ah loogu dhiirigelin lahaa inay sii wataan waxbarashadooda oo aysan ka harin waxaana lagu soo beegay maalinta qaramada midoobay ee u astaysay maalinta gabdhaha dhallinyarada adduunka oo sannad walba adduunka laga huso iyadoona dhinaca kale hay-adda raado ay deeq u qaybisay ardayda gabdhaha ee dhigta qaar ka mid a iskuullada kaamamka barakacyaasha kuwaasoo baahi weyn u qabay deeqdan liibaan daahir juun madaxa hay-adda raado ee magaalada caabudwaq ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan barnaamijkeennan maanta xafladda ahi hay-adda raado waxbarashada qayb ka mid ay ka shaqaysaa waxyaalaha wax ka qabato marka maantay waxaan ku astaynay barnaamijkan maadaama ay tahay qaramada midoobay maalin ay u astaysay maalintii gabdhaha dhallinyarada adduunka waxaan marka annagu ugu talagalnay fishinka annaga uu yahay inaan saarno xoogga gabdhaha waxbarta iskuulaadka oo da-dii waxbarashada ku jira siddeed iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban sagaal iyo toban inta badan waxay noqdaan wasaaraddii waxbarashadana waxaa nagala fadhiya guddoomiyihii waxbarashada degmada inta badan gabdhahaas waxay noqdaan drop out waxa la yidhaha drop out iskuulladay ka tagaan iskuullada maxay uga tagaan waxay uga tagaan inay guursadaan in hooyadii nin siiso in aabihii nin siiyo inay macnaha waxyaalo kale uga tagaan marka taargetka nagaa wuxuu yahay in ay gabdhaha waxbarashada heerka jaamacadda ay ka gaaraan oo aysan waxbarashada uga harinin marka waxaan kusoo maanta qaadanay inagoo la kaashanayna wasaaradda waxbarashada ee federaalka qofka caabuda u joogo madaxa waxbarashada degmada ah waxaan kusoo qaadanay lixda i d b iskuulaadka ka furan gabdhaha da-daas ku jira inaan u yeerno oo wax baranahayay abaalmarinna aan siino waxbarashadoona ay sii wataan kolley barnaamijka iyo iskuulka hawshiisana waxaa ka hadli doona guddiga iraade maxamed cigaal oo ka mida guddiga dugsiga farsamada gacanta ee raado ayaa sheegtay in hadafka dugsigan uu yahay sidii waxbarashada gabdhaha kor loogu qaadi lahaa iskuulkan waxaan ka barata laba boqol oo arday boqol soddon iyo lix waxay bartaan cunto karin lixdan iyo shanta kalena waxay bartaan harqaanka waa dhammaantood waa haween waxay u badan yihiin gabdha daayara sidaa aragtaan waxaa loogu talagalay hay-adda ugu talagashay kor u qaadidda gabdhaha dhallinyarada ah in kor loo qaado oo wax la baro oo ay gaaraan gabdhaha adduunka meeshay gaareen waa loogu talagalay waad ujeedaan waxaa la baray waxay ku shaqaysan karaan hadda waxaan idin hor yaalla oo dharka ah oo aan kasoo qaadana gabdhaha i d b-ga iskuullada waxbarashada aan ku abaalmarinayno waxaa talay ardada harqaankaa talay gabdhaha waa arkaysaan iyakaa ayagaa tolay oo waxbarashada ay ka faa'iideen iskuulkan markay meesha imaaneen runtii waana idiin warrami doonaan oo shakshiyaad ka warram ka mida waa waraysan doontaan harqaanna may aqoon dharna maystari aqoon maantana waxay ka faa'iideen inay soo bandhigaan waxay iyagu sameeyeen inay bixiyaan marka sidaad noo soo ajiibteen waa idin salaamaynaa waxaana idinkula dardaarmaynaa gabdhaha waxbarashadooda taargeta in la saaro oo gabdhaha waxbarashadooda la kordhiyo gabdhaha waxaa tacadeeka oo u badan oo dib u reeba waa hooyooyinka rur markaan isu sheegno wiilasha waxaan geynaynaa iskuulkii bareefadkii caafimaadkii kombyuutarkii meel walbaan marinaynaa gabdhihiina waxaan kusoo koobaynaa jikada haddaan r asxaan u samayno iskoolka aan geyno maal walba waa ka reebayna waxaan leenahay meel baan u soconnaaye joog maanta waxaan marka idinku baraarujinaynaa gabdhaha waxbarashadooda taargetka in la saaro oo gabdhaha wax la baro oo gabdhaha booska wiilashu fadhiyaan aan la fariisiyo weliba laga taramariyo qaar ka mida dadkii ka hadlay goobta ayaa ammaanay waxqabadka muuqda oo ay hay-adda raado ka qabato deegaanka waxaa farxad weyn noo ah inaan isugu nimaadna ardaydii wax baranaysay ururada haweenka dhallinyarada maxaanku dhahayto wiilashii sharafta lahaa ay ka soo qayb galeen waxbarashada maanta to waxaa sharaf noo ah maanta intaas oo qof oo caabuda u dhalatay inay wax bartaan oo maanta ay ku shaqaysanayaan xirfad ay barteen oo deegaankooda maxaan ku dhahay to ay wax ku soo kordhinahayaan waxaa weeye hay-adda roodo shaqo fiican bay qabatay guddiguna shaqo fiican bay qabteen waxaan ka codsanaynaa hay-adda roodo inaysan intaa nooga harin ay barnaamijka noo sii wado ay maxaan ku dhahay ta harqaamadiina siiso oo maxaan ku dhahay ta shaqaalaha ay weliba noo sii badiso waa u bognay shaqadan waa inay noo sii xoojisaa waxaa weeye gabdhaha sida runta hadda markaan ka hadla gabdhaha waxbarashada waxaa ka raakisa hooyadu waad aragteen oo muruq maal weeye dadka deegaanka cada u dhashay badanaa markii hooyadu ay shaqo tagto wiilkii markii meel loo diro oo waxbarashadii loo diro gabadhii ilmihii hay baa la leeyahay waxaa la rabaa marka timeka in lagu xisaabtamo ilmihiina aan la dayicin gurigii hawshiisii iyo cuntadiina aan la dayicin waxbarashadiina aan la dayicin waxaba in lagu xisaabtamaa la rabaa liibaan mar labaad baan salaamhaya shan iyo toban sano ilaa afar iyo toban sano iyo u shaqaynhaya cabudwa annaga gabdhaha wax maanu keenin oo hay-adahaas kan maanu keenin ragga asaga lamidkaan hadduu keensado gaar buu u maamushaa oo wixiisa u haysta asagu xaflad buu noo dhigaa waxbuu noo qabtaa intaan tobankeed baa ka soo baxday saddex jeer inay maraysan umalaynahaye afar waxay tahay maaqaan intaan liibaan waa ugu mahad celinaynaa waxaan marka idinku salaweynaha gabdhaha gabdhuhu waa burtaan hadda cabudwa maadi iyo diinba waa burtaan ilaahay khayr ha sii khayr allaha sii maada iyo diinba waa bartaan laakiin maxaan idinka xafidsiinaynaa oo idiin soo celcelinaynaa muraajacadan idinku wadnaa waxay tahay gabadhu markay guursato mashquul bay noqonaysaa guurkii hala daya ma lihin guurkii waa beer beerta haddayan wax keeninin waa damaysaa waa qalanaysaa guurkii waa inuu socdaa oo si khayrla u socdaa laakiin markaad guursato inaad odhan hah ma aadi kara iskuulkii jin igada ama jaamacad igada ma aadi karin waa inaad waddaa qalinkaaga haysataa yaa anigu hadda ama yohod baa wax bartay haddana waxbaan weli bartaa intaa waxbarasha habar duqowdayna waa waa arkaysaa intaa waxbaan wadaa hadda weli waxbaan bartay ya waa inaad wax barataan oo inaan oran gabdhuhu timeka waa inay qaybsadaan gabadhu markii hooye noqoto oo reer gasho timeka waa inay qaybsataan sideed kac saac kal kac tobanka kac sagaalka kac quraacdooda dhamayso waxaa dhamayso iskuulkaagi iyo qalinkaagii qabso aad duhurkii aad misana shaqadaadii waa kuu qabsoontaha iyo reerkaagii iyo ninkaagii iyo ilmahaaga waa ku cafidan yihiin waxna waad baratay gabdhaha yaryari xuquuqda ay leeyihiin waxbarashada ee maxaan ku dhahay adduunka maanta sida ayagu ay dadka soomaaliya sida ay u dhacdo in ayagu horey usoo qaadeen oo haddii aan gabdha la heli lahayn maanta soomaaliya baan raadkeeda la heleen marka waxaan leeyahay gabdhahow maanta waxaa fadda loo qabanayaa waa idinka waxaa la dhiiragelinayaa waa idinka waxaa la baraarujinayaa waa idinka waxa soomaaliya la rabo inay maxaan ku dhahaa maanta meeshii adda ay tagtay oo ay maanta ka noosho ka soo noqotay inay kasii wadaan hore uga sii wadaan waa idinka waxaan markaan annagu idin leenahay adinku jinka yaryaroo soo kora hayaatihiin annaguna eesh hadda idinku horreeyay oo intaan idinsoo gaarsiiyey baan nahay marka waxaa la rabaa meesha hadda maanta aad maraysaan meel kasii fiican inaad sii martaan inaad dadka iyo dalkaba aad usii horseedaan soomaaliya maanta meesha ay joogto meel kasii fiican inay usii hirato o usii hooyato anigu waxaan ahay ardayda harqaanka barata markaan halkaan imidna harqaan maanaan aqoonin runtii umi baan ka ahaa dadka talona waan la yaabi jiray oo waxaan dhihi jiray dad xataa wax yaqaano oo talaan arki jiray harqaan dadkan miyay dhiman yihiin baan dhihi jiray maxay harqaanka u talaan kadibna waan fahmay macnihiisa iyo wuxuu yahay hadda ka hor baa nin waxaa la yidhi soolor u yaallo waxaad keentaa lacag canshuura wuxuu yidhi ninkii ma haysta lacag adaaba ciridda maalaa la yidhi oo meel kale wax ka keen ciriddaa ilaahay ummaddiisa u wada sameeyey adaa lacag ka helaa la yidhi oo soolor inta saarta aan shidaal kaaga bixin waxna kaaga bixin lacagna ka hela marka anigu sidii oo kale aan hadda maanta ahay harqaanka caana iga bixi mayaan biyana iga bixi mayaan shidaal ku shubi mayo haddaan meel aada iga qurmi mayo meel baan ku xiranayaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin mar labaad waxaan mahad celinayaa hay-adda raada oo waxbarashada noo keentay iyo madaxaafiidka dhiibaan daahir iyo guddiga kasoo shaqeeya intii kasoo shaqaysay dhammaantood waa u mahad celinaya waana salaamaya marka waxaan baranay harqaanka ilaahay uuna fahansiiyey waxaan baranay harqaanka koobaad waxaan baranay si u kala baxo mar labaad waa naloo furfuray waan xirxirnay mar saddexaad maryihii baa naloo bilaabay waxaan baranay diric waxaan baranay go waxaan baranay saakooyin la dhaho gacmo maxaan ku dhahaa galaas kuwa la dhaho gacmo boordo halkaan iyaguna kuleh waxaan baranay xijaabada sida loo taliyo wax noo dhiman male waan fahanay ilaahayna wuu nagu guuleeyey maryihii iyo wixii aan tolnay baan waxaan rabnaa gabdho yaryar oo daayaroo iskuullada dhigta oo ay dhiibadii laga kala keenay inaan ku sadaqaysano baan doonaynaa liibaan cabdi xaashi aad iyo aad u mahmadsan yahay barnaamijkan uu qabtay haweenka ama gabdhaha ka fura magaalada iskoolooyin caadiya bareefadyo jaamacado balse kama furna tanoo kaleeto marka waxaan dhihi karaa waa barnaamij aad loogu farxo dadku waxa weeye skiiliska waxyaabaha ugu badan ka faa'iidaan waayo aqoontu waxna waa formal waxna waa non formal markata waxa waaye non formal education weeyaan farsamada gacanta uu qofka ku baranaya skiiliskii wax ku saaran lahaa tii ilmihiisa ku bielin lahaa tii nafsadiisa ku maarayn lahaa weyaan marka waxa weyaan waa farxad weyn ayadan in loo sameeyo gabdhaha barta harqaanka kuwa barta iclaanka kuwa barta dharkarinta dhammaantood waxa weeyaan waxa wax ka faa'iidaysteen xirfad ay u baahnaayeen ilmahoodana ay ugu shaqaysan karaan marka waxaan dhihi lahaa hay-adda roodo ha u siyaadiso hadday maanta laba boqol yihiin shan boqol ha gaarsiiyeen hadday shan boqol noqdaana kun ha sii gaarsiiyeen waxaan dhihi karaa bulshada waxay u tahay horumar waxay u tahay barnaamijka ganacsi waxay u tahay farsamo waxay u tahay shaqo abuur gacliya sokeeyow guutayoo tolkaeyo waxay galayba waayadan abwaan gaabisaanhe waa galalax yidhi baan gud culmoodayaayo gorgorsamada galay baan laaca garkiiso ruuxaan waxgaran baan gaashaankii saarto sidii galow yatiin baan geeraarayaayo aar nabar yar gaaraan gurxamaasidiise waxaan uga gol leeyahay ujeeddada ma garateen warku meergees maray odayaashii gogashiga guurtii ma maqan yihiin garyaqaan ma jooga nimankii giyiga oo gamacsanaa ma tooseen goofanihii ku naaxiya ma garteen garaafadii shisheeyuhu u geysteen ga'di iyo tusaalaha anigoona gaagixin gadaal aan gu laabtee anuu geel la joogo golo oodana ayaa gabar yari waxay tidhi wiilyahu gacmaha mudan gardaduufka loo xidhay golo geel adhigatooda oodaha aad guratide horta gudan ma kuu taal gudabixis ma wadataa basal bay gagtiriyo gawsaha caddayso oo gacanta igu seerto ciil baan la geefto garwaaxaystay keliyay gabladala adduunyo ga'da iyo tusaalaha anigoona gaagixin gadaal aan gu laabtee awrgeediyaan wada gurgurshaabaa ii raran weli gibisii kaba rogun geedku ku xidhan yaha geela iyo arigii geesa weyn loo odaydii gadaal bay ku maqan yihiin diniyaal ma hayso saadku ay go-an yahay waxaan gobogabeeyo waxaan gabagabeeyo hadba golow oo taba gammaankii badnaa iyo qaalimihiis garbinay iyo garuudii la kala guray gabii baan ka taagnahay gacantaydii waa eber gablantala adduunyo
run ahaantii maana rabin inaan ka hadlo boorgaraamkaana kama hadlin laakiin saddex qodob saddexda waa iga hadliyeen kow aniga run ahaantii labada kun iyo kowdii caabudoqaan ku dhasha labada kun iyo kowdiina waan ka tegay since two thousand one-ki upto indi two thousand sixteen-ka waxaan ku noolaa afrikada dhexe waa marxalado badan baa igala soo kulmay laakiin waxaa ka mid a borogaraamkan hadda la wado borogaraamkan hadda la wado alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta qofka keenay iyo qofka wada iyo qofka hogaaminaya run ahaantii waxaan dhahayaa madaxiisa kor korkan waxaan dhahayaa adduun iyo aakhiraba ilaahay ow dambi dhaaf because aniga waxaan arkay ayaabsiin waxaa noo dhow hadda waddanka ilaahay waxaa ugu dhow kinyo kinyo borogaraamkan oo kale qofka kow waxaa lagu xidhaa waa inuu foomfoo haystaa secondary waa inuu dhammeeyaa galaaska labiyo tobnaad waa inuu dhammeeyaa ilaa uu galaaska labiyo tobnaad dhammeeyo looma ogolaado borogaraamkan socon waxaa lagu baraa by math ah waxaa lagu baranayaa lacag fooxul caqli ah kow adinka adinkoo umi ah oo guryihiinii jooga yaa la idin soo kaxeeyey waxbaa la idin baray haddana xirfad aad wax ku barateena la idin baray any kind of waxaan waxaa la dhahaa key start key start aa la dhahaa inkiya waxaa lagu bartaa by math waxaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa sixty thousand sixty thousand ee six hundred dollar aa lagu bartaa six hundred dollar aa lagu bartaa waa sixty thousand in kenya baa lagu bartaa imagi eedayo harqaan ha ahaado ha ahaado ha ahaado haddii ilaahay kuu samogalayo combyuter ha ahaado kaabaanta alwaxyada la jeexjeexaya taylor ha ahaado hydresa ha ahaado dadka ootinta sana cookin ha ahaadeen cuntada ha ahaadeen any kind of oo projectors oo halkaa la maraya ama xirfadaha waxay u taqaaniin waxaa lagu bartaa lacag fooxul caqliya nasiib wanaag waxaa ah nasiib wanaag waxaa ah kow gurigaaga adoo jooga inay kuu timaado socon inaad lacag la-aan ku baranaysid taas inaa haddana laguu samaynayo gurigii annaga waxaa dhacda waddankanaas marka la joogo waa la arda ardaa shaqaysata secondary oo kale markaa bogtid jaamacad free ah way aragtahay is very difficulty is not like this halkan waddankan dadka joogo kale ma ahan it's different dadka waddankaa jiray dadkaan waxaa dhacda secondary haddaadan jaamacad helin dhulxaaq wax kuu dhiibanahaya ma lahan maxaa annaga hadda maxaan samaynaa galaasaydan xoogaa xarxariiqdae waxaan samaynaa waxaan ahay barafsoor isnota laagdiis xagga markaad titid secondary haddaad bogtid secondary markaad bogtid waxaad samaynaysaa laguma dirsanayo wallaahi beenkuuma sheegayo dhulxaaq laguma dirsanayo waxyaala shaqo la qabta waxaa ugu yar dhulxaaq laguma dirsanaya allaa igoog inaad jaamacad heshid oo adiga aad gacantaada ku keensaa otherwise inaad iska shubtid oo lacaga iska shubtid ood soo barati maana after data wax lagu ogolaanaya ama aad noqonaysaa qof something adiga at least jaranjarada kooda cagta saaraya jibaal daahir juun baan rabaa inaan ka hadlo arrinta uu wado oo degmadan iyo koonka beesha sida meela kastay joogaan uu baraarujin uu sameeyey waxaa horta in la qariya ma fiicno qofkaba in la xaqirana ma fiicno xaqirka ma fiicno liibaan daahir jun dalkan waxba u qabta kow qabiilna liibaan kuma shaqeeyo liibaan soomaalida waa iskugu mid degmada asalkeeda bilaadaba waa eriyadaana waxaa yaallo oo degan oo soomaalida ilaa afka badan bal ilaa afka dhabadeed ilaa cabuda dadka degan oo soomaalida liibaan waa iskugu mid waxaan ka mid ahaa hooyooyinkii xirfadda harqaanka baranayay shantaa boqol oo qof waxay u qaybsanaayeen harqaan kombyuutar sayloon kancilaanka kabaryaati koronto biyogelin intaasay u qaybsanaayeen waxayna ahaayeen rag iyo dumar dhallinyarana waa lahaayeen waaweynna waa lahaayeen waxaa weeye qofku hadduu wax barto waxaa kan la yidhaahdo bal gurigiisa daaye intaad uu yaqaano iyo famiilkiisa ayaa baahi ka dhacaysaa baahi badan buu tirayaa waxaa weeye hadda gabdhahan saaka nin hadday guursadaan oo ay isqabtaan la murmi mahayaan xirfadeeday ku shaqaysanaysaa ilmaheedana ku korsanaysaa maaso hore oo hadda ka hor liibaan aan ku idhi maalinkaan ka qalin jabinay halkaas kabacdu ii yimid meesheedii iigu yimid wuxuu yidhi ka waran xirfadii waxaan idhi liibaan waxaan ku idhi maaso yar baan u tiriyey oo duca ah waa u duceeyey waxaan ku idhi liibaanow waxaan ku idhi liibaanow gaajo waa cudure allow geed ha kuugu xidhi gablan waa halaaga allow ha ku guuldaray geeri waal arkay markii god laguu gingimo qabriga ilaahu gooyaha u tagaa maan idhi malaa'iga ku adeeg allow malaa'iga kusii ummad kuu adeegtaiyo malaa'iga allow kusii baan ku idhi dadka ay arkaysaiyo horumarka gaaray dhallinyaradooda iyo iyagoo wada tashadayn bay horumarku gaaray ma ahan haddaad daldaa kenya inay magaca keenyaha tahay inay nabad usoo jiida ama horumar usoo jiida maya waa bulshadeeda marka waxaan dhihi lahaa meel walba bulshadeedaa bishee dee nabadda ku dadaala iyaga meel walba joogtaan dhallinyarada dhan baan kuidin fayaa marka hadda tix yar baan halkaan oo nabadda ku saabsan baan kaasoo jeedinaya dhegaysta boon hawraarta gabayga iyo haldhigga iyo maansada anigoon halaynayn aynii horumariya horta nabad ma sheegteen aada kale waxay tahay ala ku yidhi maaniyo hoos lagu gamaayo hoy nabadda weeye kanin maansanoo garo in qabyaalidhoog iyo humrita ay kulayl badan kanin maansanoo garo holac iyo rasaas iyo inaan hoote iyo waran horumar cidi ku gaarayn kanin maansanoo garo inaad qof rixima oo wax baran kara oo haddaad guursanaysid iyo haddaad jaamicad gelaysid ilaah baaba dariiqaa ku sahlaya waxaan sharaf iyo maamuus iyo qiime aan u soo jeedinayaa magaaladaas inuusan daahir maxaa liibaan daahirjuun uusan qabiil kala lahayn anoo kale inuu yahay aniga intaan buug iyo qalin qaatay qabiilkan ka dhashay waa la iberi waaye kanaa guri kuu dhisaya waa in adeerkaa dee uma baahni ninka farsamo yaqaankoo fiican baan u bahnaa maxaan ku falayaa anuu in adeerkay in adeerka waxa ku dhisay gurigiina ugu dubay haye maanta isigtay ma rabaad miyaad isigi ima sigaysid anliibaan daahir sharaf weyn meelo badan uu xafladu ku sameeyay hal xaflad baan tagay waxaa weeye wanaag iyo sharaf iyo maamuus iyo khayr baan kuu rajaynaynaa waana kuu ducaynaynaa maantana hay-addan gabdhaha intaa waxbartay way ku wada ducaynayaan waxaan jeclahay sharaf iyo wanaag iyo qiimogelin in la isku maqlo hadal mar haddii qof uu ku yidhaahdo marlabaad kugu soo noqon maayo saacad markuu dhaaftayna kugu soo noqon mayso waqtigaaga haddaad lixdan jir tahay haddaad sagaashan jir tahay haddaad hal sana jirtay maamuus wanaagsan in lagaa dhexlaa loo baahan yahay dhexaltooyaa la rabaa maanta hadda ninkan dhexaltooyo xoog lu sameeya sababtoo ah waxaa weeye waxbarasho fiican gabar gabadhaan gabadhay dhasho yaa gabadhaan waxbaray hooyaday liibaan baa waxbaray waxaa loo baahan yahay qabyaaladu ha dhibato ugu dambayntii ayaa waxaa soo xiray kulanka madaxa waxbarashada degmada aabudwaaq xasan axmed diiriye
waa arrin dhiirigelin mudan inta gabdha xirfad la baro inay intay ka faa'iidaystaan ay bulshada usoo bandhigaan ee haddana walaalahood yaryar oo tabaalaysan ay ku abaalmariyaan xaqiiqdii waxaan dhihi karaa dhiirigelin bay mudan tahay hay-addii fashayna waa u mahadcelinayaa dhiirigelin kabacdi waxaa loo baahan yahay in ay wax qabtaan dadka oo dhiirigelinta gabdhaha oo kale ururada haweenka xaqiiqdii ayaa ka qayb qaadan kara ururka haweenku si fiican buu uga qayb qaadan karaa gabadhaan wax baran gabadhii xaaladdu ka liidato way samayn karaan way caawimi karaan waayo annagoo kale waxaan saan ka warqabnaa iska yar xagga gabdhaha ayada hadda waxaa jirta nisantii heshiisa soddon gabdhood waxbarashada ay ku kabtaan hadii toban iskuul oo cawda ku yaala ee bishii waxay siisaa labaatan iyo dhowr doolar eedaas oo kaleeto gabdhahaas intii caawinaysa wax weyn baa iska bedelay sidoo kale waxaan ka rabnaa raado inays intaan ku joojino ay qorshaheeda ku darsato inay gabdhaha ay waxyaabo badan ka caawiso taas ayaa rajeynaya waxaan rajeynayaa markay gabdhaha ay helaan caawimaad oo waxbarashadooda ay kusii wadan karaan in qof walba uu noqon karo qof waxbartay waayo xaafaddu hadday waxbarato gabdhihii waxbartaan waxay la mid tahay bulshadii oo waxbartay hooyada hadday waxbarato waxay la mid tahay bulshadii waxbaratay waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah barnaamij hadda ka hor aan sameynay oo adult education oo gabdhuhu ay ka faa'iide ay ka wa- ay ka faa'iidaysanayaan waalidiinta hooyooyinku inay si fiican uga faa'iidaystaan waayo hooyadu hadday waxbarato gabadheedina wax waa barato laakiin hadday hooyadii u mid tahay aysan waxna aqoon waxna gabar ma bari karta xaqiiqdii hal haba gabar ma bari karta marka waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay ka faa'iidaysta oo hooyooyinku ha ka faa'iideen ururada dhalinyarada iyo ururada haweenkuna ha dhiirigeliyeen in dadka waalidiinta ay wax bartaan oo barnaamijkaas adult educationka waa lacag la'aan ilaa wuxuu ka socdaa afar iskuul oo deegaan ku yaalla inay ka faa'iidaystaan taasaan dhiirigelinaynaa markaas waxay noqonaysaa inay gabadhihii yaryaraa ay wax bartaan haddii deegaankii o dhan wax barto annaguna si gaaraan uga sii warqabi doona hadduu ilahay imika wasaaradda waxbarasho ahaan hay-adda raadana waxaan rajaynaynaa inay xilligeedii xilli dheera ay ku darto oo xirfadahana aad xaqiiqadii xirfadaha waa dadku way anfacaan gabadha cilaan saarka baratay hadday intay meel furato ay tiraa cillaankaan saarayaa waxaan aragnay iido oo kaleeto hal gabar baa fayl loo galaa soo maaha marka haddii la helo dhowr gabdhood oo cillaanka saari yaqaana waxbaa u saxaroonaya halqaankoo kaleeto waa la midoo aad buu u yaryahay isagana dhiirigelin buu mudan yahay weliba waxaan ka codsanayaa hay-addu inaysa intaa kaga harin oo dadku waxay ku shaqaystaan ay siiso waayo gabadhii cillaanka saari lahayd meeshii loo qalabeeyo qalabkii la siiyo gabadhii harqaanka la baray haddii xataa shan shan baa la iskula siin karaa hal harqaan haddii shan gabdhood la siiyo way ka wada faa'iidaysan karaan marka dhiirigelintaasna ku darsada barnaamijkiina aad iyo aad baan u mahadsantihiin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegaynay kulan ku saabsanaa dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha oo lagu qabtay magaalada caabudwaaq barnaamijka waxaa idinla soo usinaya anigoo ah ayaala cabdulaahi jaama tan iyo intaan barnaamijka mid lamida aan ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaat waana ku mahadsantihidiin dhegaysiga barnaamijkan